allah u naxariistee waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho laga soo dejiyey meydka duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar aas qaran ayaa loogu sameyn doonaa magaalada muqdisho marka la keeno meydka allah u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho waryahayga cabdishakuur cali axmed ayaa waxa uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha ee muqdisho asaga iyo weliba koox kale oo ka tirsan warbaahinta qaranka cabdishakuur soo dhawow bal inoo waran maxaa socda
makaas waa maadsan tahay maanta adweebaydnimo waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho la keeno meydka allah unaxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqaya magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan irisow waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaas oo guddoomiyaha meydkiisa la keeni doono allah unaxariistee waxaana soconaysaa qabanqaabada ku saabsan aaska allah unaxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir oo marka la keeno kadib la gudageli doono iyadoo sudubridka hadda hawsha ku saabsan aaska iyo keenida meydka ay marayso meeshii ugu dambeysay marka qabanqaabadii lagu jiraa insha allahu tacaala waa la keeni doonaa guddoomiyihii gobolka waktiyada nagu soo aadan halkaas anaguna aan kusoo kordho iyo sida ay hawsha usocoto aan kasoo tabin doono insha allah
waa mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa cabdishakuur cali axmed waryahayaga oo haatan ku sugan garoonka diyaaradaha ee muqdisho dhegeystayaal arrimahaas oo dhan waxaa si toosa kala socod doontaan warbaahinta qaranka radio muqdisho iyo telefishinka qaranka oo si life a usoo tabin doona aaska qaran ee magaalada muqdisho loogu sameynayo allah u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow